waxaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee shir ballaaran oo wadatashi iyo kabaaraandeg la xiriira arrimaha dhinaca dastuurka iyo weliba dib u eegistiisa iyadoo guddiga la socoshada dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka ee ay guddoomiyaha ka tahay maryan cariif qaasim ay si gaar ah uga warantay iskaashiga iyo wada shaqaynta guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waddanka oo iyaguna halkan ku sugnaa ugu horrayntii waxaan wax ka weydiinay qaybaha ugu muhiimsan cutubyada ay ka shaqaynayeen iyo xulashada ugu habboon ee ilaahi haatan ay u soo gudbinayaan baarlamaanka dadweynaha iyo dowladda soomaalida sidaad og tihiin baa hore ayaan u soo gudbinnay toban cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay shan iyo tobankii bisha febraayo oo aan soo dhammaynay intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban cutub uu ka kooban yahay cutubka ugu dambeeyo kan iyo shan iyo tobnaad la yidhaahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelaayo iyo mataqa meelihii ka khaldama sidii loo saxaayo laakiin afar cutub oo waaweyn oo masiiri ah oo cutubka lixaad iyo ka toddobaad iyo ka sideedaad iyo kan sagaalaad ah ayaan ka shaqaynayna markaa nimid shan iyo toban maalmood shaqo kale ma aanan qabanin waxaan ahayn labiyo laba guddiyaan ahayn guddi waa guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka midna waa guddiga dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaan labada guddi inkastoo isku shaqannahay haddana kala shaqaan nahay waxaan anagu shaqadayna ka bilaabanaysaa marka hore waxaan qoraynaa warqadaan qoraynaa guddiga maxay ahayd madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurkan waxaan siinaynaa amar waxaan leenahay cutubkaas nambarkaasle iyo kaas nambarkaasle iyo kaas nambarkaasle kasoo shaqeeya markay ka soo shaqeeyaan ayaan markaas annaga dibna loo ku soo celinayaa waa fiirinaynaa haddaan aragnay shaqadooda ay wanaagsan tahayna waa ka qaadanaynaa oo markaas annagaa kala wareegayna oo ka shaqaynayna hadday shaqadii nala xumaatana dibaan u soo celinaynaa marka afartii cutub oo aan hore u siinay ayay hadda qaarna ka shaqeeyeen qaarna halkaanay uga shaqeeyeen qaarna horeyba uga dhammaysnaayeen wixii noo keeneen annagana shaqadiiaan galnay caawa aan soo dhammaynay marka xulashada marka la eego iyo obshinada jira ee aad soo gudbinaysaan ee dadka soomaalida aad u gudbinaysaan ee kuwa ugu muhiimsan eed soo qaadateen maxaa ka mid a
horta afartan cutub waa afarta cutub oo dastuurka oo masiiriga ah waayo meeshaan waxaa laga hadlaya cutubka lixaad wuxuu ka hadlayaa baarlamaanka soomaaliya siduu noqonayo cutubka toddobaad wuxuu ka hadlayaa ra-iisul wasaaraha cutubka sideedaad wuxuu ka hadla iyo xukuumaddiisa cutubka sideedaad wuxuu ka hadlayaa madaxweynaha awoodihiisa cutubka sagaalaadna wuxuu ka hadlayaa garsoorka bacdamaa afartaas cutub hadday soomaaliya u hagaagtana soomaaliya ay hagaagayso hadday ka xumaatana ay xumaanayso xooggayna waxaan saarnay afartaas cutub inaanan anagu sidaan doonno uga shaqaynin ee waxaan samayna baaris weyn ayaan samaynay waxaan soo aragnay in madaxweynaha iyo mataqaanaa muxuu ahaa ra-iisul wasaaruhu lix iyo tobankiisa lasoo dhaafay ay dirireen oo markasta khilaaf ka dhex dhacaan soo ogaanay waxaan soo ogaanay toddoba ra-iisul wasaare in la bedelay afar madaxweyne inay isbedeshay kow iyo toban ra-iisul wasaare in laysku bedelo weliba toddoba la ruqseeyey xukuumadda waxaan samaynay saddex xulashaan samaynay baarlamaankana waxaan samaynay saddex xulasho
doctoresa marian cariif qaasin dastuurka waxaa ku jira qodob sheegaya in hal cod iyo hal qof labada kun iyo lix iyo tobanka lagu soo dooranayo baarlamaankan hadda jira kuwii ama kii bedeli lahaa qodobkaas xaggee laga maraya maadaama haatan la leeyahay doorashada waa la gelayaa ee one man one vote nama jiro qodobka lixdan iyo afaraad waaye qodobkaas wuxuu leeyahay xildhibaanada baarlamaanku waa laba boqol toddobaatan iyo shan habkay ku imaanayaanna waa hab oo doorasho hal cod iyo hal qof ah oo soomaaliya oo dhan ay soo dooranayso hadda annagu waxaan nahay dadkii soomaaliya ku noolaa ayaan nahay dadkii maxay dalkan u dhashay oo og duruufihiisa iyo dhibaatadiisaan aan nahay waxaa la og yahay inay duruufo xoog la jiraan nabadgelyadu aysan weli wanaagsanayn in mataqaanaa dowladda laftirkeedu aysan diyaar u ahayn inay toos ay samayso doorasho toosa ay samayso marka inaan bedelnaan ku khasbannahay qodobka lixdan iyo afraad in la bedelo ayaan ku khasbannahay weli laguma heshiinay sidii loo bedeli lahay laakiin qodobka lixdan iyo afraad haddii doorasho la aadaayo oo markaan haddana ay ku socoto afar dhibic shan ku socoto haddii la aadaayo tii qabiilka ku salaysnaad eh waxaa khasaba qodobkaas in wax laga bedelo oo aan ku samayno waxaan amendment waxaa la yidhaahdo dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga la socoshada dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka xildhibaan cabdi shire ciyaar jecel ayaa wax ka weydiiyey bal waktiga oo gaaban inay suurtagal tahay in doorashadu bisha ogosto ay dhacdo iyo baarlamaanku in aanu markaasi doonayn in wakhtiga loo kordhiyo waxaan yaasin mahadsanid jawaabta haddaan su-aasha jawaabteedu waa haa wey waa wax dhici kara sida guddoomiyahayguba micnaha ay kuu sheegtay guddigan dastuurku iyo guddigan dabagalka oo commissionarka afar iyo toban casho gudahood ayay waxay ku suurtogeliyeen in ay dhammaystiraan dastuurkii qaybihii ka dhimanaa afar iyo toban casho waad garan karaysaa marka shaqa aan isleeyahay sanad baa lagu qaban lagu qaban lahaa ayaa waxaan ku qabanay afar iyo toban casho taa marka haddii anoo taa ka duulahaya waxaan aaminsanahay guddigu markaanu xamar ku laabanno waxaanu baarlamaankaanu horgeyn doonaa waxaan kaloo la wadaagi doonaa shacabka iyo maamul goboleedyada sidaa dee aada la socoto oo in badan waxaa dadka qaar ay tuunsan yihiin baarlamaanku inuusan diyaar u ahayn agost in doorashadu ay sidii ahayd ay u dhacdo anu xogtaan hayo waxa weeye baarlamaanku inay diyaar u yihiin in maalin lagu daro inaysan doonayn waxaa intaa dheer sidaad la socoto anigu haddee ururada bulshada ayaan mathali jiro oo inta badan codka shacabka ayaan oran jiro waan ku hadlaa marka hadda anigoo baarlamaankii ka mid a suurtagal ma aha in aan aqbalo agost dabadeed in baarlamaankan uu soo jiro sii jiro dadka taageeraya maahi waxaad xusuustaa waayadii hore aan sugaan xataa ku oran jirno ogas nala dhaafi maysaan baan oran jirnay qoladii laba kun iyo labaiyo tobankii marka annagana waxaanu leenahay ogas dhaafi maynaanu leenahay marka shacabku niyadda ha gashteen waxaana u diyaar garoobeen dalka kan siduu uga samata bixi lahaa isbedel la taaban karana micnaha uu dalka u imaan lahaa ayaan leeyahay ka qayb qaateen aada iyo aad baan ninkaga mahad celinayaa fursaddan aada noo siiseen guddi ahaan inaanu v o e da warbixinta aan ummadda kula wadaagna halkan